وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ka bilaabaynaa aayadda lix iyo toban halkaa hore waxaa kusoo dhammaatay qisadii zakariya iyo yaxya labadaa nebiye isdhalay waxanaanan min laduna wazakaatan wa kaana taqiya xanaanku waa naxariista ilaahay baa u naxariistay oo xaggiisa ka siiyey naxariista naxariista ilaahay uu siiye awgeed ayuu ahaa mid ummaddiiyo labadiisa waalidbana ugu naxariisanaya dhowr qiso ayay suuraddu soo bandhigi doontaa qisooyinkaasoo qaarna aynu soo qaadanay qaarna ay soo socdaan waxyaabaha ay markaa qisooyinkaasi faa'iideynayaan ayay ka mid tahay inaad aragto inta ifkan ay joogaan awliyada ilaahay inay ku imtixaanan yihiin nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa dadka waxa ugu imtixaan badan ambiyada saalixiinta ku xiga uma alamhalu faalamthal se usii kala mudakarsan yihiin dadku ayuunba usii kala imtixaan badanayaan meeshii meel lagu raaxaysanaya maaha laakiin waa meel tijaabadaa dadku ay ku jiraan midka labaada qisooyinkan aynu ka faa'idaysanayn inay ka mid tahay inaynu namaadijteenna helno dadka tusaalahaino ah ummad waliba tusaaleay leeday dadka la rumeeyey awliyada ilaahay bay ku dayanayaan ee had walba jooga waxaa kaloo qisadu ay faa'iideynaysaa ama qisaskani isdaba hayaa dadku siday isu qabanayaane la isu raacinayo inaanay ahayn abtirsiimada iyo ummad meel ku wada nool ama isku jinsiya laakiin qolana iimaanka isku raacaysa iyo abtirsimada islaamnimada qolana kufriga ay isku raacayaan gebagabada qisadaad ka arki doontaa taa dadkani waa dadkii walaalaheen ahaa ee aynu ku dayanaynay ee awliyada ilaahay ahaa namaadijtiiyo xidigahan aynoo ahaa dumarkuna waxay ku dayanayaan maryama oo awliyada ilaahay ka mid ahayd oo aada karaamaadkeeda arki doonto ragguna waxay ku dayanayaan saalixiinta aan wanaagsan taasi baa runtii taariikhda fiicanna lagu helaya oo adiga arkayo suuratu maryam waxaa loo bixiyey oo magac looga dhigay ooridaas wanaagsan ee daahirka ah waa ismigeedii baa noqday mid khaalid ahoo waaraya ilaa an yarita alardu waman ilaa an yarita allahu alarda waman calayha suuratu huud suuratu yuunus suuratu nuux saasaa ambiyadii maaragtay qisooyinkoodii iyo magacyadooda ay u noqdeen mid wada khaalida waxaa kaloo qisaskani ay faa'iido ka yihiin oo mustafaadaadka ka mid ah dadku waxbay iska sheegaan yuhuudda nasaarada mushrikiinta qolo waliba ambiyada way iskaga aftirsan jireen waanay iska dugsan jireenoo arrinkoodunbay u dacaal saari jireen iyagoona annaga ahaayeen annagaa raadkoodii hayna ilaahay waaba ka warramay qaarkoodna waxaanay ahayn bay ka sheegi jireen dadkaas waanay ku xadgudbeen ilaahyaalna waa ka dhigeen marka ilaahay baa ka warramaya caqiidada fiicana laga aaminayo saalixiinta iyo ambiyada wanaagsana horreeyey inaanay ilaahnimadana qayb ku lahayn iyaguna ilaahyaal ahayn ilmo ilaahayna ahayn laakiin ay ahaayeen addoommo ilaahay sidan ugu xidhan taariikhdooduna ay kaba markhaati kacaysa maqaaladoodii iyo wixii ay odhan jireen sidaa daraaddeed baa siiradu xusaysaa jacfar ibna abi aalib radia allaahu canh markii uu tegey xabashida ee hijradii xagga ay u hijroodeen boqorkii axmedunajaashi la odhan jiray suuraddan uu ku dul akhriyey waa kii ilmeeyey isagoo garanaya oo leh wallaahi kan iyo kii ciise lagu soo dejiyey isku il keliya ayay ka soo butaacayaan macnaha sida qur-aanku u cabiray ee uga warramay maryam albatuul waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha aynu ka faa'iidaysanayno qisooyinkan ee maaha war keliya oo ilaahay uu xusayo bismi illaahi araxmaani araxiim wadkur baa ilaahay ui waxaad xustaa filkitaabi qur-aan qur-aanka dhexdiisa maryamo ku xus taariikhdeeda ku sheeg si ay dadka muslimiintaa siiba dumarkooda ugu daydaan maaha kuwa lagu dayanaya kuwa xidigaha ku-a ee lagu tilmaamo nujuumta kubadaha iyo agtarada filimada matala iyo dumarka siyaasadda ee markaa misstager oo kale intaad ku dayan lahayd bal maryam ku dayo yaa laytahum dadka u fahmay dadka lagu dayanayo dadkaas alla waxau ihi maryam bal qur-aanka ku soo qaad qisadeeda oo ku xus id wakti intabadad ay ka durugtay min ahlihaa ehelkeedii bay ka durugtay makaanan sharqiyan meel dhinacaa barigaabay uga durugtay sidaa qisada ku soo martay suuratu aali cimraan bilowgeeda waxay muxarar u ahayd oo loo xoreeyey qudus baytulmuqadas inay ka shaqayso marka meelihii lagu kala cibaadaysanayay ayay iyadu dhinaca bari u yar kacday sidaa daraaddeed baa qibladoodii ay ka dhigteen nimanka nasaaradu bariga laysa albara an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqrib qibladoodii markaa bari bay ula kaceen halka kuwa yuhuudduna galbeed ay ula kaceen iyagoo le makaanan sharqiyan bay u jahaysatay cilladu waa halkaa faitakhadad waxay samaysatay min duunihim sokadooda xijaaban dayr oo si ay waa ruux dumar ahoo goobtaa ku khalaaweynayse si aanay cawradeedana cidi u arag cibaadadeedana ugu farbaxdo dayr bay samaysatay iyo xijaab asdumnaantuna waa karaamada dumarka qaawanaantuna waa ceebtooda fa arsalnaa ilayha waxaan u dirnay yadii ruuxanaa malagga yadii waa malakuljibriil ayaa ilaahay uu soo diray fatamahala laha wuxuu isugu soo ekaysiiyey basharan sawiya qof bani aadama oo dhammaystiran oo aan iniyo ceebtoona lahayn ee mudakara waxay ku faa'idaysay marka aayaddu inay malaa'igtu istashakuli karaan oo ay cid kale isu egeysiin karaan laakiin ciddaas waa basharka un basharka maadaama ilaahay uu tilmaamay inuu karaameeyey walaqad karamnaa bani aadam basharkaasay isu egeysiiyaan sidii malakul jibriilba nabiga calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood ugu waxyoonaya isagoo nin isu soo egeysiiyey asxaabta ka mid aha qaalat waxay tidhi innii anigu acuudu biraxmaan ilaaha raxmaankaan kaa magan galay ninka adiga in kunta taqiya haddaad ilaahay ka cabsanayso waayo qofaan cabsi lahayn abhintu ma anfacdo iyo iga joog iyo ilaahay oo la xusuusiyaa war qof wax anfaca ilaahay xusuusintiisu qof taqiya ilaahay xusuusintiisu anfacaysaaye bal allan kaa magan galay halkaa ku eego way tidhi hay soo gaari qof xumaan u socda iyo waxaasay mooday ninka dee meeshan gaarkaa ugu soo galay ruuxa dumarka ah fibrada iyo abuurka caadigiina saasuu sheegayaa nin ajinabigii kol hadduu islaan cidlo ula baxo ka saddexeeyaa waa shaydaan sidaasay ti waas tafsiirka saxeixa waa in loo daayo uun daahirkiisa in kunta taqiyan taqiga ninbaa magaciisa la odhan jiray ayaa qaarkood ay yidhahdeen culamaa u tafsiir war ninkii caynka ahaa ee khoofka lahaa haddii aad ta iga joog waxaa ka waadixsan kan ah haddaad ilaahay ka cabsanayso waa ku abriye iga joog qaala wuxuu uhi innamaa ana rasuulu rabbiki ilaahaagu kii uu soo diray baanay malag ilaahaagu usoo kuu soo diray ayaanay liahaba laki si aan kuugu hibeeye ghulaaman zakiya walad oo daahira oo barakaysan zakigu labadaba u noqdaa wixii in iyo ceeb oo dhan weladka daahiro rasuul ilaahaya isla markaana barakaysan sida dee ilaahay ugu hibaynayo qofkana waladka waa kala duduwan tahay oo labada waalida iskulmaya ayuu ugu hibeeyey zakariya oo aynu soo marnay iyadana sidanu ugu hibaynaya qaalat waxay tidhi annaa yakuunu lii ghulaam oo sidee walad iigu sugnaan doonaa walam yamsasnii bashar aanu bani aadam igu taabanin guur xalaala walam aku baqiyan mid sinaysatayna aanan ahayn dadku labadaa midunbu u kulmaaye ama walad ku soo baxaaye iyadoon guurna jirin iyo aqalgal iyo cid aanu istaabanay isla markaana sina aanay jirin sideebay ku iman doonta waladkani uu ku iman qaala wuxuu uhi kadalik alamru kadalik arrinku waa sidaabaa laguu sheegay qaala rabbuki ilaahaagu waxa uhi huwa calaya hayin waladkaasi waa igu fududyahay inaan sidaa ku bixiya saasaa ilaahay uu ku hibeeyey waladka marka iyagu leeyihiin aabba ma dhalin oo ilaahay baa u aabba ah markay leeyihiin nasaaradu almalcuuniin taariikhdiisu caynkaasaa hay oo waxau ahaa makhluuq ilaahay malaggan uu dhiibay sidaa rixilkeeda uu ku afuufuu ku gaadhsiiyey walinajcalahu si aanu uga yeelno aayatan linnaas dadka calaamu u yahay tusinaysa ilaahay siduu doono inuu ku abuuri karo basharka iyo bani aadamka oo nebi aadanba waxa ilahay uu tilmaamay inuu aabbo iyo hooyo la-aantood abuuray maryamna waxaan leeyahay xaawana labunbuu ka abuuray ciisana dhadigoon aayad buu yahay awoodda ilaahay inaanay waxba hor joogsanin waraxmatan mina xagga iyagana naxariis ayuu ka ahaaday waa naxariis xagga iyaga ka timi oo dee waladkii waa naxariis wa kaana amran maqdiya arrin la go-aamiyey wey ilaahay arrinkan wuu go-aamiyo dib u noqon maayo arrinkani markaasaa dabeedna sidaa uu diraceeda un halkaa uu ka dilaacsanaa buu ku afuufay ruuxdii dabeedna saasay ku gaadhay waladkaas saasuu rixilkeeda ku gaadhay fa xamalatu markaasay uuraysatay fantabadat bihi way ula durugtay makaanan qasiya meel sii yar durugsan oo halkii horeba ka durugsan bay ula sii kacday waladkii markii ay uraysatay awliyada ilaahayna way saftaqaanaa malaa'igtii qawmu luud halaagaya kolkay u yimaadeen nebi ibraahim uu garta nebi luud kolkay u yimaadeen la garay marka afgarashaa jirta khaasa iyo urgooniya akhiiran way garatay inuu malag yahay sidii baana markaa arrinkaasi ku dhammaaday ilmaha isaga ahay caloosha ayaa uu ku korayay waa ciise bnu maryam caloosha hooyadii maryam buu ku korayay kadib dabeetana waa shinkiisiibaa shinkeediibaa dhammaaday oo muddadii uu caloosha ku jiray baa soo dhammaatay waktigay uu mulaysay ayaa gaadhay intaasoo dhan waad iska fahmaysa fa ajaa'aha almakhaadu buu lahay waxa uu u dhibgeliyey fooshii ilaa jidci nakhlati geetimireed inay qabsato ajaa waa jaa-adii ficilka maadiye laasimka ahayd hamsatu tacadi la geliye uun ajaa waxa makhaadkuna waa fooshii fooshiibaa waxa ay geysay u kaxaysay geetimireed jiriddii inay qabsato oo dumarku had iyo jeer xanuunka haya meelay isku ilowsiiyaan bay qabsadaan xanuunkanba waxaa kaga sii daran ceebta ay kuway ogeyd la soo socdaan oo dee cadowga ilahay aflagaado iyo eedaynba waa ula yeelan yahay awliyada oo mar walba kuwa alle iyo mu'miniintaba cadowga oo yahay ceeb bay la diyaariyeen taasay markaa kasii warwarsantay qaalat waxay tidhi yaa laytanii hooggaygae baae midtu qabla haadaa uurkan ka horba maandhintu wa kuntu aan ahaada nasyan mansiya nasyan wax la ilaaway mansiyan oo matruuka shay la ilaaway oo laga dhaqaajiyey shayga marka la ilaawo midna dib baa loo xusuustaa uu iska labayn midna waxa weeye mid aan weligeeda dib loo xusuusanin shay laga tegay oo laga haajiroon dib loo xusuusanayn miyaa noqda arrimaha noocan ihina dee kollay way la wen yihiin qofka in cirdigiisa iyo dhegtiisa meel laga dhaco muuminkaa kuma sahlana sidaa darteed baa diinteenu qofka haddii iyadoon waxbaba la gaadsiinin jirkiisa haddii sharaftiisa la dhaawaco cidda sharaftiisa dhaawacdo xeer ciqaabeed buu leeyahay la mariyo oo xaddulqadaf la ydhaah hebel wuu sinaystay heblaaya way sinaysatay wuuna loo yeedhayo caddeyn baa la leeyahay hadduu caddayn waayo maxkamadduu taaganyaho karbaashkii baa lagu bilaabay isagii baa ceebaysan markaa warku waa dhan yahay fanaadaahaa waxa uu dhawaaqay min taxtihaa hoosteeda ayuu ka dhawaaqay malagii malakul jibriil baa u dhawaaqay oo ilaahay usoo diray si uu dejin ugu sameeyo wuxuu leeyahay allaa taxzaniiha murugooni qad jacala rabbuki ilaahaagu wuxuu yeelay taxtaki hoostaada sariyan iliilad biyaah oo soconaysa malagani mar walba awliyada ilaahay buu garab taagan yahay iyo ambiyada iyo saalixiinta ambiyada qura maahay xataa saalixiintana waa xoojinaya sida maryam oo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu u ducaynayay xasaan binu haabit markii uu arkay aftahanimadiisa iyo gabay inuu ku difaacayo rasuulka ilaahay markaasuu yihi allaahuma ayitu biruuxi lqudus ilaahu malaku jibriil ku xooji wuxuu leeyahy waxbaha murugoole bal murugada awliyada ilaahay rabbi waa ka dulqaaday iska dhaaf ililadbiina hoostaaday maraysa wahuzii ilayki wahuzii soo lul oo ruux ilayki xaggaaga bijidci nakhlati geetimireedka in jiridiisa yaro dhaqdhaqaaji tusaaqid calayki waxa kaaga soo daad way kuu soo daadin geedaas rudaban janiya waa timir la guranayo janiyan waa mid timir la guranayo rudabkuna waa timirta malabkeedii wadataa si aan la miirin weli timirta cusube maca malabkeedii wadatee burburan weyn janiguna waa mid la halqafi doono aada iska guran doonto waxa aimada qaarkood ay akhriyayaan fanaadaaha man taxtaha oo halka imika miin ka tahay ayaa faacilkii uu noqonayaa mawsuulka daahirka halka markii hore damiir mustatira uu ka ahaa faacilku fanaadaaha malagii unbaa ka dhawaaqay halkaa laga fahmaya ama fanaadaaha man taxtaha kaa ka hooseeya malagana lagu fasir ciisena lagu fasir ciise hadduu yahay dee siduu uga hooseeya la aragiyo way umulaysaaba laakiin malagu siduu uga hooseeya ee waxaa la tilmaamay taxtaki sariyan qad jacala rabbuki taxtaki sariyan meel sara iyadu saarantay suuratu qad aflax baynu ugu tegi doonaa iyadoo ilahay ui waaaawaynaahumaa ilaa rabwatin daati qaraarin wa maciin meel taaga baanu geynay oo ay ka laydhsadaan iyada yeenanka ay umulaysa oo ay ku sugmi karaan biyaha la cabayana leh fariyan marka malaguna halkaa taagga ah meel ka hoosaysa ayuu ka dhawaaqaya biyaha iliiladuna halkaa hoose maraya waxaad arkaysaa marka umushu waxyaabaha ay u baahan tahay labadaniba inay ka mid yihiin biyaha ay isku qaboojinaysa iyo iyo bahashan timirta oo akhiiran cilmigu uu xusaya xadiidkaayda inay dhuugjoojinta iyo ka qayb tahay tamarta hooyada inay usoo celiso mustafaadaadka ayay ka mid tahay in qofku had iyo jeer camal laga maarmaanay u tahay qofka bani aadamka ah inuu gidaar yurura maya halkaa waxay lahay uu la hadlay ruux dumara oo mulaysa waxa le bal shaqayso maa baaluk mid xoog lahoo digdig loo qaylayana kaa warkiisa inaga dhig islaantu way umulaysaa waxaana layidhi waxqabso biyahana ka caboo dhaanso geedkana iska fooloo dee isagana lulu ama markaad umusho dee lululoo tibiriha kaaga soo dhacdo wax ka cun wax soo saarku waa daruuri iyo waxqabsigu ilaahay baa faxanoo meel la iska fadhiistaa la ilaahay waa faxan yahi laakiin asbaab waa muhiim ma waxqabsigu marka fanaadaaha min taxtiha ciisa hoosteeda ka dhawaaqay dee layaab ma laha oo isagoo yaroo mujo ay sii sidaba uu ka hadli doona waa tafaasiirta qaarkooda fakulii cunbaa ilaahay uli washrabii cab waqarii caynan ishana ka qabowso biyaha cab timirtana cun waqarii caynan ishana ka qabowso dee walad baabaad hesha waladkan waxbaha ka warwarine ubadku waa indha qabowsiye ilmahaagan eegidiisa iyo aragtidiisa ku qabowso fa imaa tarayinna min albashari axadan haddii aad aragto bani aadamka qof ka midana dadkaad ka baqayseed ka murugoonaysa qaar ka midii hadday kuu yimaadaan faquulii waxaad tidhaahdaa ood ku qancisaa innii nadartu lilraxmaani ilaaha raxmaanka ah waxa nadar ugu galay sawman aamus falan ukalima alyawma maanta la hadli maayo insiyan insi la hadli maayo jinna daada marka hore ila insi unbay la hadli jirtee jin lalama hadli jirine cidda jin la hadasho xaaladeedu waa gaare insigaa la hadli jira warkiisii waa dhaaf marka soomku xagga luqada waa afxidhnaan wax la cuniyo hadalba laga afxidhnaado xagga luqada alimsaaku can ilkalaam iyo wixii kale uu qofku cuni lahaa fi sukuuti salaama baa laydhaha aamuska nabadgelyaa ku sugan awliyada ilaahay markay soo maraan dad ebad daran cudurdaar loo qadime iyo xaqiiqo loo sheegaana aanay anfacaynin waidaa khaaabahum aljaahiluuna qaaluu salaaman dadkaa liitaa kolkay la hadlaanay la jaafaajirqaan waxay yidhaahdaan aan kala nabadgalno wax lagula sii wada hebelow mayhidi aan kala badbaadno marka maanta afkan xidhaybay tir nadarkuna mir jiro weeyeoo qofku wax wanaagsan hadduu ku nadaro waa inuu fuliyaa haddii wax macsiyaa ku nadarana waa inuu ka tagaa kafaaro bixiyaa faatat bihi inankiibay ula timi ciisoo mujaahay ayay ula timi qowmaha qoladeedii taxmilu iyadoo sidata oo xambaarsan ayay ula timi ilmihii yaraayoo mujaabay sidaa ayaay markaa balaayaa dhacday dee kolkii horena way u marmarsoonayeen tanna way ku soo biirtay qaaluu markaa waxay idhahdeen yaa maryamu maryamaay bay idhahdeen laqad ji'ti shay-an arrin baad la timi fariyan cajiiba fariyan badiica wax cusub oo la yaab leh farigu almuftaraa bihi waxaad iyo jeer la abuuraa waa waxaan hore loo arag been abuurad waxbaad abuuraysa waa wax cusub oo cajiiba oo la yaab lebaad keentay baydan matanaa maantana kaa timi kuwa horaa lala yaabsanaayo yaa ukhta haaruuna haaruun walaashiyey maa kaana abuuki aabbahaa ma ahayn waanu naqaanee imra'a saw-in qof xun wamaa kaanat ummuki baqiyan hooyadaana may ahayn dumarka xun baqiyan dumarka jidhkooda iibsada may ahayn aabbahaana ma xumayn hooyadaana ma xumayn hiddo wanaagsan baa haydeen abbatanaa kaa soo yeedhay waa sidee talo arrinku waxaa isweydiin la haaruun walaalkiiow haaruun walaashi ayay ku sheegeen haaruunku waa kii culimmada qaarkood waxay leeyihiin inaan haaruun la odhan jiray bay walaalhaayeen aqwaal kalena way jirtaa waxaa see ugu fiicanuun in lagu fasiro xadiidka muslim uu warinayo muqiiratu bnu shucba uu ka maqlay nabiga caleyhi salaatu wasalaam muqiiratu bnu shucba buu nabigu diray saxaabiga ah qoladii nasaarada ahaa reer najraan buu u diray markaasay la doodeen doodoodii waxaa ka mid ahaa diintiina hagaagsanad sheegaysaa waa maxay soo idinka qur-aankiina ku akriya yaa ukhta haaruun haaruun walaashiyey marka maryam wax ka sheegaysaan haaruun iyo maryam maxaa kala galay intee oo sannadood baa udhaxaysa haaruun iyo muuse goor may ahayn muddo fog bay ahayn maryamna beri dambay ahayd oo dhowey mar haddii labadaabay isu geyseen taariikhdiiba khaladeen oo ma hagaagsano kitaabkiina muqiire haddii arrintaa uu socodsiin kari waayo nabiguula yimi calayhi salaatu wasalaam uu su-aalay maxaad u odhan weyday buuli waxay ku magacaabi jireen qofkooda saalaxeehe saalixee wanaagsan iyo ambiyadooda ayay akhaa haaruun iyo ukhta haaruun bay odhan jireen qofka had iyo jeer fiican ee ay kamanayaan ay majeeranayaan ayay odhan jireen haaruun walaalkiiyow marka halkudhig ammaaneed oo ay iska lahaayeen bay ahay marka waxay leedahay waxay leeyihin markay iyada la hadlayaan dee ammaan baabaad lahayd oo mid haaruun walaashii lagu sifeeya ayaad ahayd ehelkaagiina sidan buu ahaa arrinku waa sidee fa ashaarat ilay marka tilmaan ilaahay bay qabtaa isagunbaabay farta ugu fiiqday dee waa kan afhayeenkaygu afhayeenka ii qaabilsan arrinkan inuuga baraxuu jawaabaa waa kan uma ishaarteen haddii aanay kalsooni qabin ama waxii ilaahay xaggiisa ay ka haysaaba aanu jirin ee kalsooni bay qabtaa qaaluu waxay idhaahdeen kayfa nukallimu oo sidaanu ula hadli doonaa man kaana filmahdi qof xoolka ku jira sabiyan oo mujo ah oo yar ilmo yar oo xoolka ku jira taa kaleed noo tilmaantaaba kasii darana sidaanu ula hadli doonaa markaa iyadii may jawaabinoo arrinkeeda iyo nadarkeedu soon buu ahaa ishaarana ku bixis afhayeenkii baa bilaabay waxaad si eegi doontaa halka uu ka bilaabay arrinka waa nuqtatu nisaaci bartii la isku haystay qisaduna ay taqriirinaysay sugaysay buu ka bilaabay qaybi waxay lahayd kuwa nasaarada waa ibnullah qaybna waxay lahayd thaalithu thalaatha laakiin isagu halkuu ka bilaabay qaala innii cabdullah waxaan ahay buuhi addoonkii ilaahay aataaniya alkitaaba buu isiiyey mar hadduu ii qoray kolleyba waan qaadan doonaa wajacalanii nebiyan wuxuu iga dhigay nebi ambiyada ilaahay ka mid ah oo horay taasi igu sii qoranta rasuul la diraan noqon doonaa wajacalanii mubaaraka mid la barakeeyey oo khayr ku dhan yahay baa ilaahay uga dhigay aynamaa kuntu goob kastoon istaago ilaahay baa barakada bixiya bani aadamku barako mahayee barakada ilaahay baa bixiya mid adduunye iyo mid aakhirada marka ilaahay baa i barakeeyey barakaduna dadku say ka aaminsan yihiin maahee waa wixii khayr lehe qofku uu helo ee ilaahay uu raalli uga yahay wa awsaanii wuxuu ii dardaarmuu i faray bisalaati waazakaah salaad iyo sako maa dumtu xayaa muddata dawaami xayan inta noolahay xarigga ilaahay ku xidhayo qofka waa salaada oo cibaado aad iyo aada u qaaliya cibaado marka uu addoonku ku jiraba ilaahay uu la xanshashaqayuu la faqayo weeye taarkiisa halka uu ka diro weey ilaahay iyo addoonku halka ay iska helayaan weey salaadaasu ifaray iyo sakada sidaasay tahay oo qofka mu'minkaana kama dhacayso nebi maxamed iyo saalixiintana ilaahay wuxuu ugu soo gebagabeeyey wacbud rabbak xataa ya'tiyaka alyaqiin wa baran buu iga dhigay mid samafala ahoo biwaalidatii biwaalidaya ma aha laba waalid ma jiraan ee waa biwaalidatii hooyaday hooyun baan leeyahay mid hooyadii u samafalayaa ilaahay iga dhiga walam yajcalnii igama dhigin jabbaaran mid wax dirqiyo oo kadeeban shaqiyan oo guuldarro badan marka wasfigu mafhuumo leh waxaynu uga jeednaa labada siiqo ee mubaalaqada tusinaya mid aada u kadeed badan oo u guuldarro badan in yaroo guuldarriyo in yaroo waxaan leeyahay jabbaarnimo maaha laakiin ilaahay waa iga baraxaytaa waasalaamu calaya nabadgelya dushayday ahaatay yowma ulidtu maalinkii lay dhalay wa yowma amuutu iyo maalinkan dhimanayo wa yowma ubcathu xayan iyo maalinka la isoo saarayaba saddexdaa jeer in nabadgelyadaa ilaahay uu siiyey yaxya ayaynu ku soo marnay qisada suuradda bilowgeeda ahayd ee yaxya iyo zakariya sidaasaanu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam oo waxau idhi qof kasta oo ina bani aadamahoo dhasha marka uu soo dhashaabuu shaydaanku docda ka gujiyaa meeluu ka soo baxayba meel kale ma jire waa diyaar ilaa markaad soo dhalanaysuu ku eeganaya ilays buu kugu raadinaya markuu dabeetana hooyadii soo dhaafay ilmaha yari isaguna waa kaa carbuunay ee jug ku siiyey kolkaasoo dabeedna waa buu ilmihii yaraa odhanaya oo waa kan qayliya haddaanu bakti ahayna uu nool yahay laakiin maryam iyo hooyadeed waxa alla u aqbalay ducadii maryam hooyadeed ay ku ducaysatay inii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashaydaani arajiim ilaahayow maryam iyo caruurteeda waxaan kaaga dayraya shaydaanka ayaan kaaga dayraya ilaahay dayr uga noqo kolkaa uu isku dayay dabeedna inuu gujiyo meel wuxuu ku dhuftay gidaarkii looga dhigay buu ku gujiyey shaydaanku oo muu gaarsiinin ciise hooyadiina waa saasun ducadii hooyadeed baa loo aqbalay waasalaamu calaya yowma ulidtu maalinku dhimanayana waa saas oo kale haddii ay isku daya inay seefaha la boodeen yuhuuddii weerarayay ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamay inuu kar u rafciyey maalinka la warwarsaye lasoo baxana ciidima hadlaysa buu nebigu uri ilaa rusul wa kalaamu rusuli yowmaidin allaahuma sallim sallim daalika ciise bnu maryam buu laha yidhi kaasi waa ciisihii maryam ay u hooyo ahay qowla alxaqi ilaaha xaqa hadalkiisii weeye ilaahay hadalkiisii buu ahaayo rabbi baa yidhi kun fa kaana aladii fiihi yamtaruuna waa kii ay ka shakisanaayeen kaasi wakaa warkiisoo cad sida laga aaminayaa waa sidaa maa kaana lilaahi an yattakhida min walad ilaahay uma habboona inuu ubad samaysto ciise iyo cid kale toona subxaanahu isagaa rabbi ka hufan inuu ubad samaysto idaa qadaa amran kolkuu arrin go-aamiyo fa innamaa yaquulu lahu wuxuu arrinkaa u yidhaahdaa un kun fayakuunu ahaw dabeedna u ahaadaa sidaa darteed baa qowl alxaq waa qowlkii xaqa ahaa ama ilaaha xaqaa qowlkiisii weeye ahaw buuli markaas saa ku ahaaday ciise waka waxba yaan laydin harawsanin beena iyo khuraafaad iyo shirkiyaadna laydii sheegin sidaa ka aaminaysaan waa sidaa wa ina allaha ilaahay rabbii wa rabbukum nebi maxamedow sidan dheh aniga iyo idinkaba isaga inoo rabbiya facbuduuhu caabuda haadaa siraatun mustaqiim kaasi waa jid toosa in ilaahay keligii ilaahnimo loo daayo waan waxba lagu larin taasaa jidka toosana fakhtalafa waxay isweydaartay alaxsaabu gaashaanbuurtii kiristanka ayaa min beynihim dhexdooda iska khilaafay fa weylun halaag liladiina kuwiibuu u sugnaaday kafaruu gaaloobay min mashhadi yowmin cadiim maalin weyn oo goobjoog la yahay ayaa halaag weyni u sugnaaday mashhad maalin lasoo uruuray oo weyn oo waxa dhexdhacaya dartii la weyn ayaa kuwa halaag lahay uu ku ururiyo oo dusha kaga raseeyey axsaabtaa qur-aanku ishaarayo sida kutubu taariikh aad ka akhriyi karto ninkii qustatiin boqorka ka ahaa meeshaan istanbul la idhaa turkiya ayaa isugu yeedhay odayaashii ama wadaadadii kiristanka intaanu nebigu soo bixin caleyhi salaatu wasalaam laba kun iyo boqol iyo toddobaatan buu u yeedhay wuu ka hadliyey wuxuu ihi diintanaad sheegaysaan in la aaminayo wal waxay tahy noo sheega midba gidaar buu qaniinay midba meel buu liqsiiyey midba waxbuu sheegay afkaar aada u kala duwan saddex boqol iyo xoogaa ayuu arkay iyagoo fikradooda ay ku urursantahy fikraddan tatliidka ah tatliidka marka dee kuwaasi waxay sheegayeen qaybi waxaabay aaminsanay dadkii muuminiinta ah bay ahaayeenoo sidan qur-aanku uu sheegay inuu ciise ciise uu yahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay inuu yihi oo ilaahayna saa maryam ugu hibeeyey saasayaygu sheegaa kuwa kalena waxay ahaayeen qaybihii gaaladan saddex boqol iyo xoogaagii uu isiri kuwanaa dhan u batay ayuunbu aqlabiyadda eegay xukmul aqlabiyada ilaa ku socdaan had iyo jeere xaggee loo badan yahay intaasoo aaminsanayd karooska iyo ilaahnimadu inay saddex ka koobantay alaqaniima halaat intaa mooyaane laga bilaabo maanta buuri wax kastoo cid kale oo fikradaa soo qaadi karta mid aan ahayn waa la khaarijinaya waabuu laayaybo gawdu ka saaray maca kiniisadoodiibuu dumiyey intiibuu markaa suuqu sameeyey iclaamkana geliyey koolkooliyeyna intiibay ka farcantaabaa la idhaahdaa almadaahib almasiixiya almucaasara qaybahoodan kala duwan ee afarta ah ee meelaha imika aynu ka maqalno inay sheegsheegaan brotestanka iyo vatican catholic orthodox afartoodaa qayboodba intiibay ka farcan yihiin berigaa soo hadlay faاkhtalafa alaxzaabu min baynihim dhexdoodii ba iska khilcafay alla wuxuu ihi asmic bihim waabsir asmic bihim maqal badana wa absir arag badana yowma ya'tuunanaa maalinkay noo imanayaan aad bay maqal iyo aragba u badan yihin maalintaa waxba kama qarsoonee warkii baa loo caddeeyey laakin aldaalimuuna alyawma dulmifalayaashu maanta fii dalaalin mubiinin baadi cad bay ku sugan yihin waandirhum dadka ku cabsiyo uga dig yowmaalxasrati maalinta murugada id qudiya alamru marka arrinka la dhammeeyey wahum fii kaflatin kaflad bay kaga sugan yihiin maanto adduunyada ah laa yu'minuuna rumayn maayaan wahum laa yu'minuun rumayn maayaan wahum fii kaflatin wahum laa yu'minuun marka goorta inaan la-aanta ku sugayn kafladda ku sugayn waa maanta laakiin yowma alxasra maalinka murugada bal maalinkaa uga digoo dadka xusuusi nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu maalinkaa sharxayay waa mari lahay uu go-aamiyey id qudiya alamru baa layihi qolana jannaday galeen qolana naarta dabeedna waxay lahay uu soo qabtay mawdkii geeridiibaa muuqaal loo sameeyeyoo wan baa loo soo egeysiiyo jannada iyo naarta dhexdooda ayaa la joojiyey markaa ma fahmaysaan baa lay waxaa dee ahlu jannada waxay leenahaayo waa mawdkii geeridii geeridii baa saa loo galay ahlu naarkiina intay qoorta soo taageen bay dhahan garanaya geeridiita uunoo la gowraco waxa lay khuluudun bilaa mawt waa waaritaan aan lahayn geeri dambe meeshii geerida la odhan jiray waa la rafacay qolo waliba halkeeda ha carafsato markaasuu bilaabmaya ahlu naarka nahiiq iyo shahiiq yowma alxasra inaa naxnu anagu buu laha yidhi nariu larda dhulkii baanu dhexlaynaa waman calayhaa iyo cidda dul saaranba weligoodba ha isbideen anagunbaa dhexli waa la dhexal joojin doonaa wa ilaynaa yurjacuuna xagga iyagaa loo soo celin doonaa qisooyinkii saalixiintii ambiyada ilahay uu noo xusayaa waxau hi wadkur fi lkitaabi ibraahim nebi ibraahim qur-aanka ku xus inahu kaana sidiiqa nabiya nebi run badan buu ahaa ambiyada ilaahay buu ka mid ahaa runtana caan buu ku ahaa runtiisaasina waa ta keentay in uu tanaasuli waayo wixii mowqifkiisu ahaaye dabeedna naar lagu riday id waqti xus qaala liabiihi aabbihii buu ku yidhi aazara yaa abati aabbahayo wuur isagoo shoobo dhoweynayo aabbanimadii qirayo oo ugu yeedhay lima tacbudu maxaad u caabudaysaa maa laa yasmacu walaa yubsir waxaan waxba maqlaynin kuna arkayn walaa yugni canka shayan waxna aan kaa difaaci karayn bal ka waran waa sanabyaashii dee judaadka ka dhigay ee uu burburiyey oo halkan soo yuurura oo indho fataatiira leh ayaa wuxuu leeyahay kuna maqli maayaan kuna arki maayaan waxna kuu tari maayan balaa basaawe yaa abati buu leeyahy aabbahayow innii qad jaa-anii min alcilm cilmiga xaggiisa waxa iimoo ilaahay siiyey maa lam yaatika waxaan kuu imanin ee yaraantayda ha eeganin buu leeyahy adiguna weynaan ha isku bidin iyo aabbanimo laakiin aqoon dheeraada iyo cilmi ayaa ilaahay uu siiyey fatabicnii raac ahdika siraatan sawiya aan kugu hagaji toosane baahibaad aabba u qabta waad ka dhacsantahay aabbay raac buui xaqiiqada in loo sheegaa waa muhiim yaa abati buuhi aabbahayow laa tacbud shaydaana shaydaanka ha caabudi sanan buu caabudaya shaydaanka maba caabudayn laakiin waxaa macruufa shaydaanku markuu wax ku faro waxna uu farta kugu fiiqo haddii aad tidhaahdo waa yahay oo gacanhaadiskaa uu kugu dhaafo isagii unbaad caabuday cid aad caabudayso ka kugu hagay baad caabuday ina shaydaana kaana liraxmaani shaydaanku ilaaha raxmaanka wuxuu ahaaday casiyan mid ka fallaagoobay wey yaa abati buu leey waa qalbigiisuu soo jiidanaya udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana waa waanadii wanaagsanay inuu naasix u yahay oo aada ula talinayo u tilmaamaya innii akhaafu waxaan kaaga warwarsanaan kaaga cabsanayaa an yamasaka cadaabun min alraxmaan ilaah raxmaanka cadaabka yimi inuu kugu habsado fatakuuna dabeetana aada noqoto lishaydaani waliya shaydaan aad gacal u noqoto cid cadaabuu qabsaday wa yaa weli waa yaa gacal waa yaa garab waa shaydaan shaydaanna halku kala dhacaya waa macruuf khudbadiisii aynu ku soo marnay fii suurati ibraahim ayuunbuu ku dul akhriyi doonaa ana idin gurman maayo idina ii gurman maysaane qof waliba halkiisa muruka la geelaano wey qaala markaasuu odaygii soo booday isagoo digdigloo ka hor yimi nebi ibraahim oo waxba ka dhegaysana wuxuu ihi araaqibun amt oo miyaad nacday buu hi can aalihatii yaa ibraahim ibni inankaygii oo male laakiin wuxuu le ibraahimow ma waxaad maanta nacday buu hi lahayaashaydii halkaasuu ka bilaabay anjabaadiina wuu raaciyey dood iyo wax kale iyo ma jiraan lain lam tantahi buuhi haddii aanad caga dhiganin waad degdegaysaa liarjumanak dhagaxdaadaan kugu dili dhagaxdaanu kugu dili buui wahjurnii maliya idhaaf buui muddo dheer nin la arka mahidi maliyantu sabciin sana toddobaad tasniix baa lagu sheegay laakiin waa muddo dheeru muuqaaga iga qarib walad aan la arki karaynin baate iimaan la-aanta waxay leedahay kakanaanta iyo qalafsanaanta xanaankii aabbanimaduba wuu lumayaaba mar hadduu qofku heelkaa gaadho iyadoo la og yahay isagu inuu arkayo gaalnimadiisa nebi ibraahim iyo siduu usoo dhawaynayo qaala markaasuu ihi salaamun calayk nabadgelya dushaada ha ahaato waa salaamulmutaaraka ayaa laydhaha aan kala tagno saastakfiru laka rabbii ilaahaygaan dembi dhaaf ku weydiin waktigu hadalkan lahaana waa intaanu gaalnimadiisa ogaan innahu kaana bii xafiya ilaahaygu wuxuu ahaaday mid aniga xafiye ah ii samafalaya oo ii naxariis badan xafiyan mid ii biri iyo samafal badan wey wa actazilukum waanaan idinka durki doonaa buuri dee kol hadday naga tagtaagan tahay ilaahay dartii baan u hijroon doonaa buuri hijradu wayso iyo qaxoontigu hadday la yaabsan yihiin dadka muslimiinta ahi iyagoo malaha bidaya casriyaashaa marka la marayo in dadku xorriyaadkooda ay u yeeshaan dalkooda iyo taladooda hadday hijrada la yaabsan iyo qaxoontiga wax soo wada marayay bay ahayd qof iibaan leh markaa nebi ibraahim ehelkiisii baanba bixiyey oo haragga u turay waactazilukum waan idinka durki doonaa waan idinka dheeraan buuhi wamaa tadcuuna min duuni illaah iyo waxaa caabudaysaan in alla ahayn waadcuu rabbii ilaahaygaan irkan doonaa oo aan caabudi buuri oo aan bari asaa waxaa xaqiiqa an laa akuuna inaanan noqonin biducaai rabbi ilaahayga baryadiisa aan baryayo shaqiya mid ku guuldaraysta casaa mar haddii alla xaggiisa ay noqoto waxa weeye waa xaqiiqa wey ilaahay waxa aan ku kalsoonahay inaanu igu guuldarraynaynin baryada aan baryo sida idinku ugu guuldarraysateen tacriif baa la idhaahdaa qofkoo tidhaahda anugu caynkaa may waxa weeye macnaheedu adigaa sidaas idinku sidaa ugu guuldaraysateen kuwanaa caabudaysaan anugu ugu guuldaraysan maayo ilaahay baryadiisa ilahay baan baryaya waanananbabaxay falamaa actazala markaa wuxuu ka imanayaa ciraaq wuxuu usoo socdaa xijaaz halkan uu ka dhisaya kacbada falamaa actazalahum markii uu ka dheeraaday wadankiisii ehelkiisii adduunkiisii intaba wamaa yacbuduuna min duuni illaah iyo sanamyaashay caabudayeen wahabnaa lahu isxaaqa wayacquub labadaa nebi baan u hibaynay marka waxaad arkaysaa sida la isugu xidhayo kolkii uu sidan yeelay ayaa sidan loo yeelay ilaahay dartii buu uga tegay dadkiisii iyo dalkiisii iyo hijradaasu ka galay bedel baa ilaahay uu siiyey dalka khayr badan dalkii dadka khayr badan dadkii dunyo ka khayr badan dunyadii ayaa ilaahay u bedelay wax walba ilaahay baa haya ilaahay qofka wax la doonayo ma faramariyo wa kullan ku kastaba ilaahay uu yihi saddexda nebiba isku daro jacalnaa nebiyan saddexda nebiya isdhalayba waxaanu ka dhignay ambiye ilaahay oo isxaaqna yacquub buu sii dhalay wa wahabnaa lahum ambiyadan waxaanu siinay min raxmatinaa naxariistayadii baanu siinay wajacalnaa lahum waxaanu u yeelnay lisaana sidqin ammaan wanaagsan caliyan sarreeya ammaan wanaagsan carab run a marka lagu leeyahy carab runa lisaanku waa carabki sidqiguna waa run carab runa waa qowl ammaanahoo runa oo cid waliba ammaanayso wadkur fi lkitaabi muusaa haddaad taariikhdiisa qaadatay dhowrkaa nebi iyo mawaaqiftii wanaagsaneed ee laga daynaya nebi ibraahim bal qur-aanka ku soo qaad isagana muuse si namuudad namuudaj iyo tusaale ugu noqdo saalixiinta wanaagsan si ay u caddaato been abuuradka yahuuddu ay sheegayso nebi muuse inay ku abtirsanayaan inay been tahay si ay u caddaato innahu kaana wuxuu ahaa mukhlasan mid la hufay wa kaana rasuulan nabiya ayuu ahaa mukhlas macnaha mid ilaahay uu doortay buu ahaayo laga jafayba waxa aadamaha mashquuliya laba darajo weeye rasuulnimadii iyo nebinimadiiyo ilaahay uu isugu daray micraajkii ilaahay uu mariyey ee casuumadii u fidiyey cajiibka lahayd baa ilaahay uu xuso waxauhi wanaadaynaahu waxaanu uga dhawaaqnay min jaanibi duuri alayman duurusiina dhinaceeda midig ayaanu uga dhawaaqnay wa qarabnaahu waanu soo dhoweynay najiyan annagoo la faqaynabaa ilaahay wuli waxaa lagu magacaabaa kaliim uraxmaan sida nebi ibraahim oo qisadiisa lasoo sheegayba khaliil uraxmaan uu yahay oo markaa ilaahay baa la faqo si toosa ula hadlaya baanu malag ba u darinba wawahabnaa lahu waxaanu siinay min raxmatinaa naxariistayada awgeed akhaahu haaruuna baanu u hibaynay nebiyan isagoo la diray isna marka hibadan ilaahay uu tilmaamay waxa weeye waa baryo ilaahay uu ka baryay bay ahayd suuratu dahaas aynu ku arki doono ama meelo badan qur-aanku ku cus inuu ilaahay wasiilo ka dhigo ilaahay un in iskarabtaago iska garab taago ii jiibiyaan u baahnahay buui kuwan qaabilaya faraacinada waa musiibe ilaahay baa u hibeeyo ducadiisaa u aqbalay wadkur fi lkitaabi ismaaciila nabigaa isagana xus inahu nebi ismaaciil taariikhdu waxa ay xariiqdo uu caan ku yahay kaana wuxuu ahaa saadiqal wacdi ballanta uu qaado mid oofiya wa kaana rasuula nabiya qur-aanku saasuu ku ammaanay saadiqa alwacd markaan la badin waxaaba kaaga filan ballanuu oofiyey waxau hi yaa aba tifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin aaba waan ku gowdhacayaa buuli dee ballan baan ku qaaday aniguna inaan oofiye bal ka soco buuli oo waxa lagu faray fuli ilaa uu dhegta dhiigga u darayay macnaha u diyaariyey inuu gowracu mindida saaray ballantii kamuu bixin oo aabihii u qaaday ee uhi aaba waan sabri doonaa qof la yidhi ha lagu gowraco saa ballan ku qaado ilaahay arkaa fuliyey ballan oofintee taasaa kaaga filan saasay ambiyada iyo saalixiintuna xagga ballanta ka ahaayeen inbaa waxa uu leeyay nebi maxamed intii aan laba dirinba ayaanu alaab kala iibsanay shay buu iga iibiyey in yaroo lacagu igu lahaa ayaa idhi waan kuu keeni doonaa berrito halkii uu igula ballamay baan dabeedna maalin iyo lababa ka maqnaa maalin saddexaadii baan soo maray isagoo bartii taagan oo isugaya wuxuu leeyahy warnio ninkaaga dhalinyarada ahay waad i dhibtay oo intaasoo maalmood halkan aan kuu joogay xataa yareebo haddii uu maalin walba waktigii un kusoo noqonayay de wax badan weeye oo aanu habeen iyo maalin uga hoyanayninba saddexda maalmoodba waktigii uu imanayay meesha waxa aan tixgelinayna waa ballanta laakiin baaqigii aan kuu lahaa maaha buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam ballanina halkay naga taagantay walaadiyo waran leh waad arkaysaa aawaan ilaawaye iyo wax kalaa yimide iyo kadaabay noqotay waa runtii dee diinla-aanubaa meesha ka soo baxaysa iyo mistaaqiyadii qofka oo maaragtay runnimadiisii oo daciifaysa waxaa kaloo taariikhdu ay ku xustu ammaan ku lahaa wa kaana yaamuru ahlah ehelkiisa wuxuu fari jiray bisalaati wazakaa salaada iyo sakada wa kaana wuxuu ahaaday cinda rabbihi ilaahaysa agtiisa mardiyan mid ilaahay u raalli ka yahay ehelkoo loogu gurmado salaada iyo sakada arkaanu islaamka looga bilaabay iyo diinta lagu adkeeya arrin weyn weeye wax sahlan maaha waysada iisoo biya inaad tidhaahdo islaamti iyaduna barkimada ay dheeraysanayso wadaadkii sijaayadii buu dhiganayaa hiblaayo waysada igu dadaal buu leeyay kildhigana ii biye iyadu xaggay u kacday nebigu calayhi salaatu wasalaam aada buu u ammaanay waxau ihi ninku markuu gabadha u toosiyo salaatuleylka ama iyada ay u toosisay laba ragcadood saa ku tukadaan waxa lagu qoraa liiska min addaakiriina allaha kahiiran waaddaakiraat ragga iyo dumarka ilaahay xuso in badan liiskoodaasaa la geliya oo lagu qoraa wadkur fi lkitaabi idriisa nabiga la idhaahdo xus innahu kaana sidiiqa nabiya nebi run badan buu ahaa runtuu isna caan ku ahaa ambiyada ilaahayna waa ka mid ahaa wa rafacnaahu waxaanu u kor yeelnay makaanan caliya meel sare caalamka koraa ilaahay u rafcu geeyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey ee caalamka kore uu baxay ambiyadii ku soo dhoweynayay buu ku jiray samooyinka samada afraad ayuu ku maray idriis nin waxau ahaa caan ku ah cibaadada ka sakow farsamo yaqaan buu ahaa khiyaadada iyo tolmaha iyo shaqaysiga iyo inuu muruqiisa maalo alla wuxuu ihi ulaaika kuwaasi ulaaika kuwaa qaaliga ahe darajadooduba ay sarraysee bidhaamaya aladiina kuwii weeye ancama allaahu calayhim ilaahay baa u barwaaqeeyey min annabiyiina bay ka mid yihiin ambiyadii min duriyati aadama aadam kuwii uu dhalay weeye sida nuuxii iyo dee idriis oo kale wa miman xamalnaa maca nuux waxay ka farcameen ciddii aanu nuux doonida ku wada xambaarnay sida ambiyada markaa iyaguna nebi ibraahim iyo wa min duriyati ibraahim ibraahim duriyadiisii bay ahaan sida isxaaq ismaaciil iyo yacquub wa min duriyati ibraahima wa israa'iil bay ahaan israaiilna waa yacquub wa miman hadaynaa wajtabaynaa waa kuwaanu hanuuninaanu dooranay buu lahay kuwaanu hanuuninay ee aanu dooranay waa kuwaa wey haddaad doonayso dad ilaahay doorto astaantoodana eegoo idaa tutlaa calayhim marka lagu dul akhriyo aayaatu araxmaan ilaaha boqorkee raxmaanka aayadihiisa kharuu way daadanayeen sujadan wa buqiya iyagoo ilaahay u sujuudsan ilmaynayana sujuud qaraxa maaha laakiin waa sujuud maca alkhushuuca oo ilaahay dartii ayay u ilmaynayeen adduun uma ilmaynayen kalgacal kalena ma haynine khushuuca layla ilmaynayeen halkaasa arrinkoodu ahaayo xidhiirka ilaahay la leeyihin kaa sokeeyo dhowe qaaligaabuu ahaa bal haddaba eeg abtirsimada iyo ehelnimadu inaan ahayn tanaasulka iyo dhalmada iyo tan taranka un inaanay ahayn laakiin iimaanka ay ti fakhalafa buu ilahay yihi waxa ka dambeeyo ka farcmay min bacdihim dabadood khalfun kuwa dad xuna adaacu salaata salaadii bay lumiyeen watabacuu shahawaat rabitaankoodiina way raaceen fa sawfa hadhow oo qiyaamaha yalqowna waxay la kulmi doonaan oy calafsan doonaan hayan baabi ilahay buu ambiyo ama hayan waa meel naarta ku taallo aada u khatar badan oo kuwa lagaga aargoosto halkaasay la kulmi doonaan hayi la yidhaahdo marka salaada siday u dayaceen waktigeedii shuruudeedii arkaanteedii khushuucdeedii aadaabteedii inta way lumiyeen dayacaad ka weynina ma jirto inay kama tegeenba marka cidda ilaahay cibaadadii loogu dhowaanaya halkaa dhigtay yay u abtirsanin ambiyadaa weeye man abda'a bihi camaluh lam yusric bihi nasabhu buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka camalkiisu la daadegu la hadho abtirsime iyo ehel fiican oo uu isku xidhayo ama horu marinayaan man abda'a bihi camaluh lam yusric bihi nasabu anigu inay hebel baan ahay iyo inay heblaayo oo nebi iyo weli baan ku abtirsadaa maya watabacu shahawaati waxay tilmaamaysaa saddex arrimood oo khatar badan oo badeecadda shaydaanka ama buuradiisa iyo bulid uu soo gala ah ayaa miduu ka iibiyey waa ashahwa washaku washubha saddexdaa arrimood ayaa bulida jiirka bulida shaydaanka ah tiibuu dabeetana kaga faa'iideeyey ilaa man mid mooyaane buu ilahay yihi taaba ilaahay u toobad keene wa aamana alla rumeeye wacamila saalixan camal fiican falay fa ulaaika kuwaasi yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan walaa yudlamuuna shayan waxba laga nuqsaamin maayo kuwaa qofku hadduu toobad keeno arrinkiisa saxo dee ilaahay albaabkiisu waa u furaya jannana wuu leeyahy marka waxaa jira khalaf iyo khalfi baa jira khalf waa dadxunka waa taranka liita khalafna waa khayrka qabow jannaati cadni beero sugan bay leeyihin allatii beerahaasoo wacada araxmaanu cibaadah ilaaha raxmaankai addoomihiisa u yaboohay bilgayb iyagoo maqan buu u yaboohay markaasay heleen innahu kaana innahu arrinku waxau yihi kaana wacduhu ilaahay ballantiisii waxay ahaatay ma'tiya waa ismi mafcuul wey ma'tiyan mid loo tegi doono ilaahay ballantiisa waa loo tegaya macnaa waa ma'tiyana bimacnaa aatiya waa isla midun ballanta ilaahay way soo socotaa adiguna waad kusii socotaa marka ballantii waa mid loo tegaya iyana waa mid ku imanaysa la gafi maayo wey alla waxau ihi laa yasmacuuna fiihaa ma maqlayaan jannadaa dhexdeeda laqwan buuq bilaa macne ilaa salaaman laakin salaaman bariida iyo nabadgelyin bay maqlayaan meesha hadal wanaagsan oo qaaliga ka soconaya salaaman salaaman ilaa qiilan salaaman salaaman unbaa baxaysa walahum risquhum waxay leeyihiin biilkooda iyo raashinkooda fiihaa jannada dhexdeeda bukratan oo cashiya gelin hore iyo gelin dambeba duruuf dhaqaale meesha ma jirto qadoodi saddexda waqtiyaa wax la cuno laqaxay ee la qabayaana ma jirto tilka aljannatu buu ilahay jannadaa qaaliga isku hagaagsani allatii nuurifu waata aanu dhaxal siin doono min cibaadinaa addoommaha yaga iyagoo ka mid ah ayo man kaana taqiyan qofka ilaahay ka cabsadun baaleh waan dhaxal siinaya dabcan qaar laga dhaxlaa jira oo naarta iyagu calaf calafsaday nabigu calayhi salaatu wasalaam waa nebi maxamede haddii uu la hadlay malakul jibriil oo yihi waniyo mar walaad oog timaadaba khayr baad sidaa saaxiibtinimadaada iyo lafadhigaaga aad baan ugu farxaynaa imaatinka aada noo imanaysa maadintan ka badis aad baan u jeclayne rufqadaada iyo lafadhigaaga eh aayaddanaa soo degto oo su-aashaa jawaab u ah sida xadiidka saxiixi uu tilmaamayo wamaa natanazalu buu ihi markaa malagu ilaahay baa ka warinaya malaaigta jawaabtii ay siiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam ma soo degayno ilaa biamri rabbik ilaahaaga amarkiisuun baanu ku soo degaynaa oo sida bani aadamka iskama soconno uun laakiin amar allaanu ku soo degnaa haddaanu nahay malaa'igta nebi maxamed buu saa ugu jawaabay lahu alla wuxuu leeyahy maa bayna aydiina wamaa khalfanaa waxa naga horeeya waxa naga dambeeya wamaa bayna daalika iyo intaa waxa ka dhaxeeya wamaa kaana rabbuka ilaahaagu ma ahaanin nasiyan mid wax ilaawaye ilahay waxba ma ilaawo marka waxaa ka horeeya waxaa ka dambeeya dee ilaahay u koobayba malaa'igta iyo makhluuq oo dhan ama waxaa ka horeeya waxaa ka dambeeya waa aakhiro iyo adduunyada iyo inta ka dhaxayso dee caalamkaa qubuurta lasii marayaan rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa cir iyo dhul iyo inta ka dhaxaysa ilaaha iskale weeye facbudhu ilaahay caabud wastabir licibaadatihi cibaadadiisa xejiso ku sabir weeye adkayso oo ku turqo duufaano iyo dabaylo iyo wax kusii riixayo kusoo riixayaa jira oo aan ku ogolaanayn inaad adkaysato cibaadada oo maalin badhan ku ridaya ku adkayso hal taclamu lahu ilaahay miyaad u ogtahay samiyan ay mathiilan wa nadiiran wax isaga u beegtooma ama u dhigma miyaa taqaanaa maya wax la magaca iyadana lagu fasir oo ilaahay wax la magaca ilaahay waa khaaliq waa mudabbir waa badiic wax la magacahoo tasarufaadkaa uu leeyahay lima jiro wayaquulu linsaanu waxa odhanayaa kan oo gaalka ahi aidaa maa midtu marka aan dhinta la sawfa ukhraju xayan mahadhow baa la isoo saari doonaa mataasaa jirta wuu dafirayaa waa diidan yahi aakhira diid weeye gaalkiisaasaa ilaahay ka waran alla wuxuu ugu jawaabay awalaa yadkuru linsaanu gaalkaasi miyaanu xusuusnayn annaa khalaqnaahu min qabl waktigii horeba inaanu abuurnay walam yaku shay-an waxbaba aanu ahayn hal ataa cala linsaani xiinun min adahri lam yakun shay-an madkuura meg buu ahaa ilaahay baa haddana abuuraa maamuday alla wuxuu ihi fawarabbika waan isku dhaartee ilaahaagaan ku dhaartee lanaxshurannahum waanu soo tubi doonaa kuwan oo aanu soo ururin doonaa washayaaiina iyo shayaaiinta wehelka u haba waanu soo ururin buu ilaahay yidhi dhaar allah ka dhacday uma lanuxdirannahum waxaanu soo tubi doonaanu isugu keeni xawla jahannama naarta jahanama la idhaha hareeraheeda jisiyan iyagoo jilbaha u wada dhacay oo afka goosta oo dhaxda ka jabay ayaa halkaa lagu sii daadinaya uma lanansicanna alla u dhaaranaya waanu ka soo saari doonaa oonu ka soo sooci doonaa min kulli shiicatin inkasta oo iskaashaanbuuraynisanaysa macnaa qolo walba inkasta oo guruub iyo qolo isku ahaydba waxaanu ka soo saari ayuhum kooda ashaddu adag cala araxmaani ilaaha raxmaanka ah citiyan xagga madaxadayga ku kasta oo ilaahay ku madaxadkaana alla wuu yaqaanaa wuu u suntan yahay oo xaggana wamtaazul yowma ayuha almujrimuun xaggaa u soocma baa laleeyahy citiyan waa madaxadayga wey uma la naxnu aclamu annagu aad baanu ogi badannahay baa ilahay uhi biladiina kuwa hum iyagu awlaa bihaa naarta ku habboon siliyan xagga gelitaanka ilaahay waxba lama tilmaamo loo sheegi maaye ka tan u qalma iyo mid waliba darakaadka naarta halku ka gelayo waa ognahay baa ilahay ui siliyan waa gelitaanka wa in minkum maa minkum axad cidi idinka mid maaha ilaa waariduhaa waa kii ku aroori doona naarta sidaasaa ilahay uxusay mid kasta oo bani aadamka ka midihi naartaa wuu ku aroori doonaa kaana calaa rabbika ilaahaga dushiisa waa ahaaday arrinkaasi xatman mid waajiba maqdiyan oo la go-aamiyey xatman waa mid adag maqdiyan la go-aamiye oo aan laga bixi doonin inaa bani aadam inuu ku wada aroori doono halkaa uma intii lagu wada arooray nunajii waxaanu nabadgelinaynaa aladiina ittaqow kuwa ilaahay ka cabsaday way ka badbaadaya waxba kuma noqonayaan bardan wa salaaman wey wanadaru waxaanu kaga tegi doonaa aldaalimiina dulmifalayaasi fiihaa naarta jisiyan iyagoo jilbaha u dhaco afka ugu dhacay sidaa foosha xun ugu dhacay ayaa lagaga tegi culammadu waxa ay muuqaalkeeda ku bixiyaan naarta in jidka siraadu dul marayo sidaa doox oo kale biriishku u saaran yihin markaa dadkii jidkaa siraad bay wada marayaan oo biriishkaas ka dhigan dul maraya naarta dabeedna meeshaa biriishkee la marayo ee naartayna ay ka hoosayso ilmo bani aadam oo dham inay jidkaa maraan waa daruuri iyadii bay ku arooreen ficla dadkii labuun bay u kala baxayaan biriishkaana wuxuu siiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam soo qabatooyin iyo kalaaliibba hala la yidhahdo hareeraha ka sulanoo iyagu garanaya dadka kalala hadhaya iyo kalaya rifaya iyo kala sii daynayo marka halkaasay ka halqafayaan kii loogu talagalo halkaasay kaga daadanayaan naarta qaydina sida hilaacay ku maraysaa qaydina sibay ku dulmari doonta laakiin wuruudkani waa la dulmarayaa wey sida bariishkaa loo maraya nabigu calayhi salaatu wasalaam maruu wax kasii sheegay axaadiista maaragtay mawduucan kusoo aroortay markuu wax ka xusaya waxa uu naarta ma galo qof beder xaadiray ama sulxa alxudaybiya labadaa waqacdoodee taariikhiga ee islaamku wax iskarab taaga ugu baahnaa xafsa ayaa waxay leedahay xaaskiisii ahayd oo sawka ilaahay yidhi wa in minkum ilaa waariduha qof waliba uu ku aroori doonaa haye miyaanad aayadda sii akhriin oon ilaahay odhan buu ihi uma nunaji aladiina taqow kuwa waa kuwa ka badbaadaya inbay ku jiraan dadka aan sheegaya buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam islaayo jaafajirqaysa iska arus mu odhane daliil bay sheegtay isna daliil inbuu dhiibay oo la isqaleelayaa meesha islaamtuna way soo ridan karaysaa markeeda mar kale nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi qofka saddex ilmo ama saddex qof oo caruur a u shafeecaan laba yaro dig mid kasta ha aadeene naarta ma galo ilaa taxilata alqasam dhaartaa ilaahay uu dhaartoo dulmarkaasa hun mooyaane alla waxau ihi waidaa tutlaa marka la akriyo calayhim gaalada dushooda aayaatunaa bayinaat aayadaha iyagoo cadcad lagu dul akriyo qaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay ku yidhaahdaan liladiina aamanuu dadka alla rumeeyey iyagoo farta ku fiiqaya waxay yidhaahdaan ayu lfariiqayni khayrun ayu lfariiqayni khayr bal labada qolo iyomaa tayo roon baqaaman xagga meeljoogsiga wa axsanuu wanaagsan nadiyan xagga fagaaraha iyo meesha la isugu faano ee lagu caweeyo bal iyomaa wanaagsan waxay leeyiin war bal kuwan maxamed hareere tuban iyo annaga bal ummadii ha isu kaayo eega oo kaayagee tayaroon horumarka iyo tiknolojiyada iyo waxqabsiga iyo xadaaradda waxay wax ku qiimeynayaan kee maqaamkiisu wanaagsan yahay keese fagaarihiisu fiican yahay wataa gaaladu ay maanta ku faanayaan duunyay ugu faaneen asxaabta marka eraya luuqaabaa ku badane maqaamkuna waa meel joogsiga nadiyana waxa weeye meesha lagu faqo falyadcu naadiyahu ee naadigu isugu yimaado allah u jawaabo waxa uhi wakama ahlaknaa qablahum min qarnin imise qarni baanu halaagnay iyaga hortood hum iyagu axsanu wanaag badnaa afaafan xagga agabka wa ri'yan iyo xagga aragga imise ummadood baa ka horreeyay gaalada faanays oo kana agab wanaagsanaa kama kana arag wanaagsanaaba ilaahay marka afaafkuna waa alaabada ri'yanna waa aragga qaar ka waaweyn oo ka burburna oo ka cadcadna oo ka bagaash fiican ayaa ilaahay cawda ugu jaray kuwana kama roona waxa uu mari ku ammaan leenayna ma aha agabkaaga yaalla qul waxaa tidhaha nebi maxamed oo man kaana fi dalaalati baadida qofka bartanka ugu jira falyambid lahu araxmaanu maddaa ilaaha raxmaankaahi ha usii kordhiyo kordhin waa habaaran yahay kaas qofka isagu baadi doortay ilaaha ha usii badiyo xataa ilaa intii ha ku jira idaa ra-w maa yuucaduuna wixii loo ballanqaaday markay arkaan ima alcadaaba wa ima asaaca cadaab soo degaya ama qiyaamo kacaysa marka ay arkaan fa sayaclamuuna waxay garan man huwa sharun makaanan ka isagu balaayo badan xagga meel joogsiga makaanan wa adcafu tamardaran jundan xagga ciidanka iyo garabka iyo wehelka ma mu'miniintaa mise waa iyaga wakhtigaasay garan doonaan baa ilahay ilaahayna dhaabadaas u dhigo waxa uhi nimankani hadday ku faaneen maqaam iyo nadiyan hadday ku faaneen wakti baa soo socda iyagu meel joogs iyo arag xumaan doonaa wehelna aanay helay wayaziid allaahu ilaahayna wuxuu u kordhinayaa aladiina hatadow kuwii hanuunay hudan hanuun buu u kordhinayaa waalbaaqiyaatu asaalixaat waxyaabaha hadhaya ee wan wanaagsani khayrun cinda rabbik ilaahaaga agtiisa way khayr badan yihin hawaaban xagga abaalmarinta wa khayrun way fiican yihin maradan xagga noqodka maradan xagga marjica wax loo laabto oo kuusii baaqi noqda kuwaasaa ugu wanaagsan maradku waa meesha loo noqonayo wey baaqiyaat saalixaadna waa camalada waa wanaagsan bayn hore u soo xusnay ee markaa addoonku u aayayo wallahu aclam